barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efyemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis waana toddobada bisha juun sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mida doorka ay haweenku ka qaataan howl maalmeedka shaqo ee guriga xilliga lagu guda jiro bisha rabadaan iyo weliba sida ay wiilashu u arkaan anigu hawshii ma wada gaari karayo waa inuu dhankiisa ila qabtaa haddaan saambuusaha laalaabayo waa inuu biyaha oo leenta laaqaa oo meesha goglaa oo sharaabka sameeya oo barafka diyaariya namayba beri markaan yaraynbina lama odhan hooyo soo qabo orodoo galaaska halkaa ku dhacay marka iminka nin laydhaahdo dee kaalayo rabadaan tale ila shaqee oo laydhaahdo dee wax ila qabo suurtagal maa waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro gargaar gaarsiiyey in ka badan tobannaan qoys oo ka mida dadkii ay saamaysay duufaantii sagar kuwaasi oo ku nool gobolka awdal kaalmihii qhasiidooyinka bisha rabadaan ayaan iyaguna ka badhnaan doonin intaannu barnaamijka ku guda jirno tobanka dambe waa badbadada baladiyo bololka nareed baladiyo bololka nareed bayaan aan uga xorowne ayaanku qofku ku bego sidoo kalena waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka
lixiyo afartan etoobiyana ayaa dooni kula qarqoontay arbacadii sidoo kalena halka lix iyo toban kalena la laayahay kadib markii kooxaha waxbadba- wax tahriibiya ay saareen doon sideed boqol qof oo ka mida dadkaasi tahriibayaasha kuwaasoo la tilmaamay in ay ku sii jeedeen dalka yemen sida ay xustay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxoontiga doonta ayaa ka tagtay magaalada boosaaso salaasadii iyadoo ay saarnaayeen siddeetan iyo saddex nin iyo weliba toddobiyo toban haweena kuwaasoo sida ay hay-addu ka soo xigatay xubnihii badbaaday ka rajaynayay inay shaqo ka helaan dalka yeman iyo weliba gacanka carabta
ugu yaraan lix iyo toban qof ayaa la dilay oo ay ku jiraan dumar iyo caruur kadib markii meel hubka la dhigo uu qarax ka dhacay xaafadda sadr ee caasimada baqdaad ee dalka ciraaq arbacadii waxaa jira warar iskhilaafsan oo ku saabsan qaraxaasi wararka qaar ayaa sheegaya in hubkan lagu xareeyay masaajid halka war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudahana uu sheegaya inuu ahaa weerar argagixiso dhowr dhismo oo goobta ka agdhawaa ayaa burburay waxaana socda baaritaan qaraxaasi lagu ogaanayo magaalada sadr ayaa ah goob ay ku xoogan yihiin taageerayaasha xagjirka ah ee maraykanka kasoo horjeeda ee muqtada assadr kaasoo ku guulaystay in inta badan kuraasida doorashooyinkii baarlamaaniga ee ka dhacday dalkaasi bishii hore baarlamaanka hadda jira ayaa waxa uu codsaday in dib loo tiriyo codadkii doorashadaas afurkii ugu horreeyey oo aqalka cad ku sameeya madaxweyne donald trump ayaa martidii madasha ku sugnayd iyo guud ahaanba muslimiinta caalamka ugu bushaareeyey islamarkaana uu ku yidhi ramadaan wanaagsan waxaana madaxweyne trump uu si gaar ah uu sheegay inuu ugu faraxsan yahay cashada islamarkaana uu soo dhoweynayo xubnaha diblomaasiyiinta ee metelaya saaxiibada iyo kuwa bahda wadaagta ay yihiin ee dunida ku sugan isagoo intaasi raaciyey madaxweyne trump ayaa waxa uu yidhi waxa aana si diiran u soo dhoweynayaa dhammaan safiirada caawa halkan ku sugan ee metelaya badi dalalka muslimiinta waxaa sharaf weyn noo ah joogitaankiina waanad ku mahadsantihiin inaad halkan joogtaan madaxweyne donald trump ayaan afursamaynin sannadkii hore isagoo jebiyey caado soo taxnayd islamarkaana soo bilaabantay xilligii madaxweyne bill clinton islamarkaana ay sii wadeen waqtiyadii ay madaxweynaha haayeen amaba ay xukunka hayeen george w bush iyo barack obama
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana barnaamijka dhallinyarada maanta kadib duufaantii ku dhufatay qaybo ka mida gobolka awdal ayaa waxaa isa soo tarayay gurmadka loo fidinaya dadka ay saameynta ku yeelatay waxaana taageerada dadkaasi gacan ka geysanaya bulshada qeybaheeda kala duwan qaar ka mida dhallinyarada wax ka barata jaamacadda goolis ee magaalada hargeysa ayaa iskaa wax u qabso si ah waxay u soo ururiyeen agab kala duwan oo ay ugu tala galeen toddobaatan iyo laba qoys oo ka mida dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay duufaantaasi wariyaha v o e da ee hargeysa sagal mustafa xasan ayaa arintaasi ka wareysatay hibo cawil xaaji xuseen oo ka mid a ardayda gargaarkan soo ururiyey
waa run walaalo waxaanu guddoonsiinay wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqaalaha alaaban kasoo usoo ururnay dadkii duufaanada ku dhufteen waxay ka koobnayd alaabtaasi dhowr iyo toddobaatan qoys bushqado ay ku jiraan maryo iyo weel maryahaasoo kasii kooban qoys kasta dharkii ragga iyo kuwii dumarka iyo kuwii caruurta iyadoo ay la socdaan ay u wehelinayaan dharkii ay ku ciidi lahaayeen faamilyadaas caruurahoodu
marka toddobaatan qoys bay ka koobnaayeen labayo toddobaatan qoys bay ka koobnaayeen wagaag sidee idinku suuro gashay inaad intaas labayo toddobaatankaa qoys aad alaabtoodii iyo qalabkoodii howlahoodii iyo weliba waxay ku ciidi lahaayeen aada soo ururisaan yaa seydii ka caawiyay horta walaal sagale cid nagamay caawin anagu waxaan ka koobnay sagaal qof lix hablood iyo saddex wiil muddo toddoba cishaa bayna ku qaadatay waxaana noo suurtagelta marka koowaad allah subxaana watacaala ayaa noo suurtageliyan odhan karaa cid maanta odhan karo dadkaasaa financial buuran bixiyey ama waxaas bixiyey ma jirto waxaan kasoo ururinay un xaafadaha magaalada dhexdooda marka marka qox intaan ururinanay dadka xaafadaha aan ku garaacaynay un weydiinanay waxaan dadkii duufaanada ku dhufteen baan wax ururinay wixii awoodiina karaankiina kusoo darsada qoys kasta is ilqaamiyan u tagnaa kadibna wixii uu awoodi karay kusoo darsan karayay inan walaashana muxsinada oo nimco ismaaciil layidhaahdo ayaa dharka xagga ciidka caruurta dhar badan iyadoo nagu soo kordhisay oo iyadna tiri sadaqaan la baxayaa marka intaa inantaa laga imaado badana dadka kale wax kasoo dhex xururno xaafadaha waxaana ku qaadatay ilaa sideed cisho iyo maalin xidhino aan ku gurinay bokoskii aan ku talagalnay ee qoys kasta gaarkiisa loo siinayay marka xaafadaha magaaladaad kasoo ururinaysaan xaafadaha magaaladan kasoo ururinanay sagaalkayga qof ee isxilqaamay isklaas miidna oon ahayn ayaa waxaanu sameynay qof kasta xaafadu degan yahay eriyada u dhowila intaa ka sareysa ayaanu kasoo ururinanay waxyaaba carqalada badanana qabsada intaan ururin waxaa kamid ah transportation la-aan oo yacni aan kusoo qaadin ama gacmaha yaga ama kaarion kolba meel center aan isugu keenanay markaas intaasaynu ku qaadataan kusoo ururinay wagaag yaa fikirkeedii ku dhaliyay markii hore inaad aada soo ururisaan xaafadaha magaalada oo weliba guryaha magaaladu aada u kala fogfog iyo iyadoo rabadaan ay tahay carqalado fara badan oo iska jira awgeed maxaa idin ku dhaliyay fikirkan waxaa walaal horta nagu dhaliyay marka koowaad waxaan hayn horta arday arrimaha bulshada markooda barta oo social workersa marka waxaa nagu dhaliyay markii aan aragnay madaxweyne ku-xigeenka maalmihii uu tegay saxaafadu raacday ee miidiyaha lasoo geliyey dadku say noqdeen kadib qalbigayga wuxuuna siin waayey inaan eegno dadkaas waxaan isweydiino diskas garaynay inagu bal shaqs individual ahaan iyo guruub ahaan sagaalkeenan qofi maxaynu ka qaban karnaa kadib waxaa noo soo baxday laba mid oo ahayd inaanu ku taabaruci karno xoogayaga iyo waqtigayaga kadib waxaan isweydiinay haddaba halkeen wax ka bilowna markaan dad badan waraysiyo badan aragnay markaan xog badanoo la bixinay aragnay waxaan ogaanay waxyaabaha ugu daran inay marka ahaayeen huga oo raashinkii badanaa markiiba deg deg loola gaadhay oo diyuuradii madaxne ku-xigeenkii madaxweynuhu raacayna raashin gaarsiiyeen kadib waxaan sameynay inaan anaguna xaggii huga balaan dadka u dhex marno wixii ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad dhalinyarada usoo jeedinaysaa dhalinyarada waxaan usoo jeedinaya horta waxaan leeyahay farquri foolma dhaqdo hal qof haloo laba logey saddex bay noqotaa haddii dhalinyaro ahaan weliba ardayda jaamacadaha specially waxaan ka codsan lahaa in fadhiga aynu ka kacno dadkan masiibada meesha ka dhacday maaha masiibo la yareysan karo xita aan dadkeenu ma ogsoona in intay laagtahay baaxadda laagtay dadka qaarba war badan ka haynin marka waxaan isku dayi lahayn waxaan ka codsan lahaa kuna dhiirigelin lahaa inay fadhiga ka kacaan oo wixii awoodooda ama karaankooda ay ka qayb qaataan oo qof kastaaba wixii awoodiisa isku xilqaamo
hiba cawil xaaji xuseen oo ka mid a arday gargaar u ururinayay dadka ku dhibaatoobay duufaantii sagar oo u waramaysay waryaheena sagal mustafa xasan
duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba haweenka ayaa door dhexaad le kaga jira howl maalmeedka caadiga ah ee guryaha soomaalida iyaga oo si gaar ahna weliba howl dheeriya u qabta xilliyada lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan hase yeeshee waxaa kooban gacanta amaba caawimada ay ka helaan ragga marka waddanka lagu sugan yahay wariyaha v o eda dalka jabuuti ayaa kala duwanaanshiyaha arrintan iyo weliba waxaa sababta oo aa kala sheekaysatay sacaado muumin oo ka mid a qurba joogga haweenka ah ee qurbaha alaaba muddada ku noolaa iyo weliba maxamed kaahin oo isaguna ka mid a dhallinyarada magaalada jabuuti
hawsha guriga oo ah mid la yska caawiyo dunida dhinaca ragga iyo dumarka ma aha mid qorshaha ugu jirta wiilal badan oo ka mida dhallinyaradeenna waxa ayna ku xisaabiyaan mid dumarka oo keliya ay xeer u leeyihiin dhinacooda haweenka guud ahaan gaar ahaana gabdhaha da'yartaa ayaa waxay u arkaan arrintaasi mid cadaalad darro ah sacaado muumin waxa ay ka mid tahay qurbo joogta reer jabuuti haatanna ku sugan gudaha dalka jabuuti waxa aanan wax ka weydiiyey bal arrintaasi iyo sida ay u aragto
horta waxaan leeyahay rabadaan kariim waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan anugu dibadiina waan soo arkay qurbihii oo waxaan ahay diyaasbaro dibadda ka timid waxaan ahayna reer jabuuti waa run marka qurbaha la joogo danbaa kalifaysa oo xaggaasi ninuu la soo sheekaystay meeluu wareega male ama caddaankiibuu ku dayanaya way nala shaqeeyeen oo wax kasta nala qabanayay laakiin maanta markaan afrika joogno markaad tiraahdo wax ila qabo wuxuu ku odhanayaa ma naag ma waxaan ahay naag baan ahay ma kani baan ahay dhaqan uma lihin hooyadayba may qaban jirin waa run dhaqan uma lihin oo hiddiya dhaqankii hore waxaa lama samayn jirin laakiin iminka inanta laakiin iminka inanta maanta waxa weeyaan iskool bay dhigatay tacliim bay baratay shaqadii bay ku maqan tahay mar baaba soo wada rawaxnayba ani isagii markaan soo wada rawaxnay anigu hawshii ma wada gaari karayo waa inuu dhankiisa ayla qabtaan haddaan saambuusaha laalaabayo waa inuu biyaha oo liinta laaqaa oo liinta sameeyaa oo meesha goglaa oo sharaabka sameeyaa oo barafka diyaariyaa marka hawl walba dhan anuu ii daynayaa wuu soo baxayaa wuu seexanayaa hadday casar markii gaadhana ama kubad buu soo ciyaaraya wuxuu leeyahay ama telefisyon baa u furan marka ciyaalkii amar xitaa ciyaalkun hadduuba iga fadhiisiinayo amar siinayo waxba maatin ha ciyaal amar ma siinayo waxba kulama qabanayo waxba kulama samaynayo wax kastaba naag soomaaliyeed baa samaysa naag soomaaliyeed way samayn jirtay laakiin waxa weeyaan xilligu xilligii ma aha waqti waqtigii ma aha sida sidii ma aha hawsha hawsha way ka badan tahay dadku waxbay barteen tacliim bay barteen saacada guud ahaan dumarka soomaaliyed markaan idhaahno rafaadkoodu faruhu ka batay jabuutin weliba hadda waa kulayn marka raggu inta badan waxay ku andacoodaan iyagaan na barin markaa inno gabdhaha la cadaadiyaayo saa gabdhaha genereeshinka dambe maxaad tala siin lahayd dumarka raggase maxaad oran lahayd idinkuna dee horta ragga iminka jooga rasuulka kama fadli badna rasuulku wuxuu la shaqaynayay haweenadiisa magaaladan aan joogno jabuuti waa magaalo cimiladeeda aada u kulushahay oo qofkiiba uu iska daalan yahayo baraja kaloo kulaylabaa saaranba marka inay nacaawiyaan xeer bay uleeyihiin hablo ka badbadiyaa way jiraan laakiin anigu inamada inta waxaan leeyahay dhallinyarta ah war hablaha yarar soo koriya caawiya tacliim bay dhigtaan maantana waa la ogaaday ama jabuuti ha joogto ama soomaaliya ha joogto aqalka iftiimaya waa aqalka gabadh leh rune run kartida aan leenahay taas ragga waa inay noo qiraan maanta reerka gabadh u shaqo tagtay iyo reerka toban wiille kala dheer waxaa nuuraya reerka gabadh leh marka waxaan leeyahay waxa ha la bedelo shaqooyinkii caadadii horena ha laga tago ragga soomaaliya inkastay madax adag yihiin oon laga dhaadhicin karaynin oo ilmaha yara laba jirka haddaad u dirto inay laba jira tiraad hooyo farxalka ayakeen ma naag baan ahay hiblaayo u dir waxaas inay ku soo barbaaraan waxaas waa inay naga baabaadaa oo dumarkii nala shaqaysaan weeyaan intaad meelahaas gidaarada jaadka u fadhidiin dhinaca kale waxaa jira dhallinyaro badan oo isku dayday inay caawiyaan qoysaskooda oo ay la wadaagaan hawsha guriga balse qaar badan oo ka mida dhallinyaradaasi waxay sheegeen inay kala kulmeen caqabado kala duwan oo kaga yimiday dhinaca bulshada oo u arka inay ceeb tahay inay raggu guriga ka shaqeeyaan iyo sidoo kale xubno ka mid a qoysaskooda maxamuud kaahin waxa uu dhinaca kale ka mid yahay dhallinyarada aan waxba ka qaban guryaha islamarkaana aan qoyskooda caawin aaminsanna inay tahay shaqo ay haweenku gaar u leeyihiin waxa uun dhinaca kale oo ku eedeynayaa waalidiinta haweenka inaysan barin wiilashooda hawsha guriga xilliga ay yaryihiin bismillahi raxmaan raxiim waa run oo dumarku namayba beri markaan yarayn bene lama odhan hooyo soo qabo orodoo galaaska halkaa ku dhacay marka iminka nin layidhaahdo dee kaalayo rabadaan tare ila shaqee oo layidhaahdo dee wax ila qabo suurtagal maaha wixiiba haddaananu garanayn ma noqon karaysa inaan qabanno midda labaadna dee haddaamaan galnaba oon idhaana bal isku taxaluujiyo dumarkanaad guursateen dee wax la qabta dee raggii asxaabtii baa ku caayi doonaa oo ka odhan doonaa war waxaan naagood buu noqday oo wuxuu ku jiraaba muxua madbaqii buu ku jiraaba marka caydaana ma karayna dee dumarkii baa ku caayayo jaarkii baa ku caayayo qorqoodii wax ku odhanaya dumarkiina raggiina waxay ku odhanaya waa naagta ka adag oo dee madbaqbuu galayba marka wixii baa haddii nalacay lahaana dee waa haddaan qabanna weeyaan marka intii nalacay lahaa iyo intaanan labranba dee annagoo iska diinna noo dhaanta
marka waxaad leedahay waa khalad dhinaca dhaqankeena ka yimid oo bulshadu haddaad qabatana ay kugu caayaan marka horena aan la barin ragga soomaalida markay yar yihiin inay inay guriga ka shaqeeyaan haa waa run waa waalidkan bedna muu berin ee, marka horeba waalidkaa qaladkan lahaayoo dhalinyartii dumarkaunbaa la odhan dumarkunbaa la odhanaya waxaa qabtaan ragga waxaa qabta looma odhanaynin gabdhahan baa la odhanaya ragga waxba looma dirayn anugu magaaladu ma soo rabshinay oo khaatiin ka dhigaynay ee, midda ee, marka kale haddii environmentkii loo imaadana dadkii baa kugu caayayaba marka haddii anna wixiiba dee in lasoo berina dee in lagu caayana xeer baan lenahay haddaan galno marka adi ka caqli ahaan caqligaaga markaad kaashto siday kula tahay in gabadhiyo rafaadaysa ama hooyadii ama walaashii ama xaaskaagiiba rafaadayso weliba ramadaan oo kale kulayla adna aad iska fadhido meeloo siyaasad ka sheekaysa ama kubad ciyaarta ama wax kale waqtigaad ku dhibiso caqli ahaan siday kula tahay maxaad dareemaysaa inay tahay dembi mise inay tahay wax caqli ahaan horta dee markaan iminka wax badan weynaanay een wax badan baranay een diintii dhinac ka baranay een maadigii dhinac ka baranay waa run oo dee way ku damqaysaa haddana dee wixii markaanad garanayn dee faraha yar baa iska yar gubaysaa horta marka ugu horeysa ee iminka markaan weynaanay dee haddaan dee si caqliya noo hadalno dee waa qasab inaan la caawino waalidkii caawino ee, midda labaadna xaaskiina caawino laakiin dee gabdhihii oo meeshii joogana haddana dee way yar adag tahay dee marka dhinac loo eega dee maxaad ugu dambeyn tala siin lahayd marka guud ahaan rag walaa dumar walaa hooyo maxaad odhan lahayd dadkeena waxaan odhan lahaa dee horta in lais caawiya waa muhiim muhiimaddu waa caawimaadda iminka waan weynaanee dee laisku tanaasulo oo wax lala qabto dee waalidkii iyo dumarkiiba iminka gabdhahan iminka waalidka noqonayana dee inamadii hablaha iyo ninka la saarine waxa wada baraan
waagaag dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen sacaada muumin iyo weliba maxamuud kaahin oo ka mid ah dhallinyarada ku sugan dalka jabuuti oo u warramaya wariyahayaga sagaal siciid faarax haatan aynu jalleecno dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan waa marxab marxab iyo weliba kooxda dandaawe
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بشان رمضان براريو برواقتينو سيدايو بشان رمضان براريو برواقتينو سيدايو برواقتينو سيدايو خيرات بدن بكبحي ايان كوكو كبغو كبغو كبغو صدو هبيلي مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صدق بري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحة صدق بري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحة روحي بوعشيك صباحة بلك ايبا وقاضي ayaanku qofku ku bego kabogo kabogo saduha beylin marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan waya marxaba bika ya ramadaan tobanka hore waa bisharo naxariis la baaxad weyniyo tobanka hore waa bisharo naxariis la baaxad weyniyo naxariis la baaxad weyniyo bishani raxmaday la qilataa ayaanku qofku ku bego kabogo kabogo fursado habayleen marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan waya marxaba bika ya ramadaan ee bartamahana dunuubteenii badnaydba tobanka dhexa ee bartamahana dunuubteenii badnaydba dunuubtanii badnaydba boqor naga saamaxaaye ayaanku qofku ku bego ka bogo ka bogo fursado habeylin مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان طبك الضنب وبفادة بلاديو بلول كنارد طبك الضنب وبدبدة بلاديو بلول كنارد بلاديو بلول كنارد بيان أن أقع حروني ayaanku qofku ku bego ka bogo ka bogo fursado habeylin marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan waya marxaba bika ya ramadaan waxaad la baxdaa adduunyada dhib iyo baaska xijabo waxaad la baxdaa adduunyada dhib iyo baaska xijabo dhib iyo baaska xijabo berina kasii horreeye habaalmeeni ruuxa baahane ka bogo wax sii dhiiga baydka aakhiro marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan waya marxaba siidadaasi aanu intaasi ku dhaafno v o a washington barnaamijka dhallinyarada maanta ayaadna ka dhagaysanaysaan markana dhegaystayaal ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno xubinta cayaaraha dalalka ka qaybgalaya koobka adduunka ayaa weli isku diyaarinaya koobka adduunka ee furmi doona bartamaha bishan juun aynu ku guda jirno kaa oo ka dhici doona dalka ruushka kulamo saaxiibtinimo ayay ilaayo hadda dheelayaan ha yeeshee haddii aynu ku horrayno ciyaartii faynalaha ee n b ada ama basketboolka dalkan maraykanka ayaa kulankii saddexaad waxaa xalay wada dheelay kooxaha kubadda kolayga golden state warriors iyo kooxda cleveland cavaliers labadii kulan ee hore oo lagu soo dheelay guriga golden state warriors ayaa guul wadatay hayeeshee xalay oo lagu dheelayay cleveland cavaliers gurigeeda ayaa waxa ay naadiga kubadda kolayga cleveland u baahnayd inay guul gaarto si markaasi ay u xaqiijiso islamar ahaantaasina ay rajo ugu sii lahaato inay koobkani hantaan hayeeshee guuldaro ayaa la duldhigay mar kale oo waxaa ciyaartu ay ku dhammaatay boqol iyo toban dhibcood oo ay la timid kooxda golden state warriors halka kooxda lebron james ay xalay u ahayd habeen aanan u wanaagsanayn saddex guul oo isxigta ayay kooxda kubadda kolayga golden state warriors hadda haysataa oo ay kaga adkaatay kooxda cleveland cavaliers kulamadan oo ah toddoba kulan oo isxixiga ayaa kooxda ugu guulasha badan waxa ay noqonaysaa horyaalka kubadda kolayga golden state warriors waxaay doonaysaa in mar kale ay ku guulaysato koobkan iyadoo sanadkii laga soo gudbayna ay ahayd naadigii ku guulaystay koobkan ciyaartooyga kevin drunt ayaa u dhaliyey kooxdiisa saddex iyo afartan dhibcood ha yeeshee steve curry oo ah ninka ay ku duulaan kooxda golden state warriors ayaan xalay ahayn mid u muuqday sidii uu ahaa kulankii kan ka horreeyey ee guriga golden state warriors markii lagu dheelay oo naadigiisa kubadda kolayga guul muhiima gaarsiiya dhibcaad fara badanna u keenay haddii halka aynu kaga gudubno ciyaaraha n b ada ee basketboolka dalkan maraykanka aynu aadno dhinaca iyo kubadda cagta caalamka tartanka koobka kubadda cagta adduunka ee lagu qaban doono waddanka ruushka bartamaha bishan aynu ku guda jirno ayaa waddamada ka qaybgalaya qaarkood weli waxay isku diyaarinayaan koobka kubadda cagta adduunka sida ay wacdaro u dhigi lahaayeen kulmo saaxiibtinimo ayay dheelayaan kulmadii shalay dhaxa waxaa ka mid ah xulka kubadda cagta jek republic ayaa la dheelay xulka dalka nigeria gooli waxba ayaa xulka dalka nigeria looga awoodroonaaday iyadoo nigeria sidoo kale ay ku jirto gruubka ay ku wada jiraan kooxaha argentina iceland iyo croatia ayaa kulankii labaad oo saaxiibtinimo ay dheesho u yahay kaas oo kulankii horena laba gooli gool guuldaro ay kala soo kulantay kooxda kubadda cagta dalka ingiriiska belarus iyo hungari oo wada dheelayna gooli gool ay isla dhaafi waayeen banama ayaa la dheeshay norway gooli waxba ayaa banama afka ciidda loo daray xulka dalka masar ayaa guuldaro kala kulmay xulka dalka biljamka oo saddex gool iyo waxba looga awoodroonaaday xulka dalka masar waxaana masar ay ka qaybgalaysa koobkan adduunka muddan iyo kunsagaalboqolsagaashankii saddexda gool waxaa dalka biljamka u dhaliyey ciyaartooyda aiden hazard romel lukaku iyo moran fallini xulka dalka argentina oo kulan saaxiibtinimo oo magaalada qudus kula dheeli lahaa xulka kubadda cagta ee israel ayaa la baajiyey oo xulka dalka argentina xidhiirkiisu ay shaaciyeen inay baajiyeen kulankaas oo markii hore dhaleecan aad fara badan la kulmay islamar ahaantaasina dadka siyaasadaha durse ay ku sheegeen inuu yahay mid siyaasadaysan aanu taageerayninna heshiis laga gaaro arrimaha laysku haysto ee bariga dhexe gaar ahaan israel ayaa waxaa loo hanjabay qaar ka mid a ciyaartooyda xulka dalka argentina uu messi ugu horreeyo taas oo markii dambe sababtay in xulka dalka argentina xidhiirkiisa kubadda cagta ay joojiyaan ciyaartaasi waxaana intaa kadib arrintaasi soo dhoweeyey filistiiniyiinta oo israel ay ku murinsan yihiin dhul aadu fara badan xubintii ciyaaraha waa nagaintaa
jamaal axmed cismaan iyo xubintii ciyaaraha dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudbal gabagabada idaacadaynu kusii dhownahay aynu mar kale jalleecno dhinacii qasiidooyinka rabadaanta waxaa idinku soo maqan codka maryam musal ciise ee xaaji buutaan
heestaasi nibamaanka ah codka mareen mursal ciise ayaana gabagabo ahaa idaacaddeenni tan iyo taan dib damba ugu kulmi doono saacadda xaggeenna markay tahay afarta galabnimo waa dhammaan asxaabtii barnaamijka dhallinyarada maanta cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idinla nabadgeliyo
Summer Ramadan, Summer Ramadan, Saturday King